Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha Jubbaland, Nuur Cumar Shaale, ayaa daahfuray wejiga labaad ee kulanka Dardargelinta Dakhliga Gudaha ee Jubbaland, kaas oo ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiin ka kala socday labada gole ee Jubbaland. Kulanka oo ah kii labaad ayaa si weyn looga lafa-guray muhiimadda uu leeyahay kobaca dakhliga Jubbaland, kaas oo muhiim u ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Nuur Cumar Shaale, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha Jubbaland, ayaa markaasi ka warbixiyay kulanka iyo sidoo kale muhiimadda markaasi ay leedahay in sare loo qaado kobaca dhaqaalaha iyo dakhliga gudaha ee Jubbaland.
ma socotaan dakhliga gudaha ee dowladda jubbaland waa mid aada u xooggan mid aada u xooggan weeyaan marka loo barbar dhigo guud ahaan ee soomaaliya ama isteedyada kale maamul goboleedyada kale marka loo barbar dhigo waa mid aada u xooggan wuxuuna ka badan yahay dakhligeena gudaha dakhliga ee aan- macnaha caawinaadda aan ka helno ee dunida kaleeto ayaa waxaa ka badan dakhligeena gudaha ayaa ka badan taas ayadaan isku filnaanshadaasi oo aan doonayn inaan sii xoojino waxaan ku gaarnay isku tashi bulsho waxaan rabnaa marka inaan nidaamkeennii aan sii xoojino canshuurahan ee dadka ee shacabka do- dowladda jubbaland ay bixiyaan ee, waad la socotaan dhammaanteen waxaan joognaa dal amni ah soomaaliya maanta muhiimadda koowaad iyo muhiimadda labaad iyo muhiimadda saddexaadba waa amniga dhammaan waxyaabaha horumarka kale waxay soo hoosgalayaan amniga Ee, dowladda jubbaland dhammaan ee, degmooyinkeeda waa meelaha ugu amni badan guud ahaan soomaaliya maanta oo qofka shacabka ah uu xasilooni ku seexdo xasilooni kusoo tooso Eh, waxay arrinta ayada ku suura gashay waa xoojinta amniga xoojinta amnigana waxay ku suura gashay dakhliga arrima gudaha oo asagana la xoojiyey